bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warkaca uga kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya xaaladda guud ee dalka dibadbaax loogu soo horjeedo xukuumadda soomaaliya oo ka qabsoomay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo sheegtay in mucaaradku ay wadaan banaanbax hubaysan taliska ciidamada booliska soomaaliyeed oo ka hadlaya xaaladda muqdisho warka caalamkana waxaad ku dhegaysa doontaan dalka kongo oo laga soo warinayo weerarka badeena ay ku naf waayeen
waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkaca waa kuwada ugu duur karoon markan waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka doorashooyinka qof iyo codka ah ee sida nabadda ah saaka ugu bilowday deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed xaaladda magaalada muqdisho iyo gogasha watashiga qaran ee dowladda ay u fidisay siyaasiyiinta soomaaliyeed waa kan madaxweyne xasan sheekh oo arrimahaas ka hadlaya maanta waa maalin maalmihii waaweynaa oo soomaaliya taariikhda ay samaynaysa ka mid ah markii labaad ayaa dad soomaaliyeed waxay u dhaqaaqeen maanta doorasho qofyocoda iyo inay cabbiraan ra'yigooda iyo cidda ay u rabaan inay hoggaanka noqoto waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u hambalyaynaya guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo aan leeyahay hambaliyo hambalyo hambalyo taariikh cusub iyo bog cusub ayaa soomaaliya u furteen saddex iyo toban degmo oo ka mida dowlad goboleedkaas ayaa saaka dadku waxay u dhaqaaqeen inay codkooda dhiibtaan oo ay codkooda u dhiibtaan dowladaha hoose iyo kawsalada degmooyinka iyo wakiilada dowlad goboleedka intaba waxaa ilaahay mahadii ah saacaddaa aan idinla hadlayo oo maalintii ay gebagaba joogto in wax dhibaataa iyo wax culaysay wax insidente ama dhib oo dhacay aanay jirin dadkuna ilaa saakay ay safaf dhaadheer u taagan yihiin in ay codkooda dhiibtaan anay dhiibteen waa yeello maxaanku rahdaye dad mxa baahiyaha gaarkaa qabo dhallinyaro dhammaan in ay taagan yihiin oo ay codkoodii la baxayaan oo ay maxaanku idhahdaye muujinayaan cidda ay rabaan iyo mustaqbalkooda inay go'aamise ay rabaan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed arrintaas waa misaal waa kudaysi mudan in la dabagalo sidaas ayaa dadka soomaaliyeed dhabta waxa ay rabaan dadka soomaaliyeed taasaa ka turjumayso ma ka turjumayso nin keligiis meel taagan oo asagu sidiis u taagan waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka soo shaqaysay tusaalaheedii waa kaa inta kale dalkana inay sidaa u dhammaystirtaa rabna waxaan rabaa dadka inaan u sheego dad badan oo aan anagu jeclaan lahayn inay ku soo baxaan codadka ayaa codadkii hore oo horudhac ahay oo la sameeyey ku soo bixi waaya haddana cod weyn doono waxaa soo bixi doono kuwana diidanay shalana eedeynayey na dacaydaynayey ayaa cod dadka inta ka soo helaa soo bixi doono dimuqraadiyaddana waa intaas anaa hebelaa ijecel iyo hebelaan jecelahay midna ma ahan ee waa ninka dadku ay danaynayaan ee fikirkiisa saxda ee siyaasiga dadka ka iibiyey kaas unbaa soo baxaya ee sooma baxayo midka maxaanku yidhahdaye bannaanka ka qayliya ama meelaha maxaanku yidhahda ka qaylo dhaami waxaan si buuxdo mar kale iyo mar kale u bogaadinayaa u hambalyaynayaa maxaanku yidhahdaye dadka koonfur galbeed ee saakay u dhaqaaqa codbixinta waxaa sidoo kale aan bogaadinayaa hay-adaha amniga ee hari iyo habeen u taagan in ajandahaas xorriyadda dimuqraadiyadda ah in ay ammaankiisa sugaan waxaa iyadana su-aal meesha taagan ah oo in la fahmo u baahan sababta maanta oo ay dowladda soomaaliya ku baaqday shir hordhac ah oo wadaxaajooda in laysugu yimaado bannaanbaxa loogu soo aadiya isagana niyad samaan kama muuqata meeshaas maalintii oo shir wadaxaajooda dowladda ku baaqdayna bannaanbax lagu soo aadiyo maalintii doorasha ay ka dhacaysa dalka qaybo weyn oo ka mid a lagu soo aadiyo bannaanbaxu bannaanbax niyad samaan loo soo abaabule ma ahayn bannaanbax soomaaliya in lagu carqaladeeya ay ahayd dowladduna intay fahamtay ayay oggolaatay in bannaanbixii la qabto hase yeeshee nasiib daro dadka soomaaliyeed ayaa ayaguna dhinacooda ka fahmay marka waxaan leenahay siyaasiyiinta soomaaliyeed niyad samaan aan la nimaado ujeeddo toosanna aan la nimaado waxaa soo haray dowladda federaalka ee soomaaliya waxay taa waxay mas-uul ka tahay ilaalinta iyo horumarinta dastuurka oo aniga aan ugu horey dastuurka ayaa xaq u siinaya muwaadinka in uu ra'yigiisa cabiro uu soo baxo laakiin taas macnaheeda ma aha shacabka soomaaliyeed oo walaalayaal fowdo qas ciidamo hub ma aha muwaadinku waa xor banaanbax inuu samaysto waa u xor dowladdu ma diidana dowladdu waxay ballan qaadaysaa amnigiisa inay sugto in aan la qashqashaadin inaan la waxayn laakiin waxaan rabnaa dadka aan ujeeddadu ay ka tahay kelmaddii saxda ahayd ee sida qaldan loo isticmaalaya mudaaharaadka uu ka yahayna dibadbaxa loogu soo horjeedo xukuumadda soomaaliya ayaa ka qabsoomay magaalada muqdisho daahir cabshir ayaa ina faahfaahinaya laamaha ammaanka ee magaalada muqdisho ayaa dad ku kala eriyey banaanbax xoogan oo maanta ka dhacay degmada daynayle ee gobolka banaadir banaanbaxan oo ay soo abaabuleen xubnaha mucaaradka ayaa markii dambe isku bedelay mid rabshada wata iyadoo ciidamada ammaankana ay rasaas ku kala eriyeen dadweyne iskugu soo baxay degmada daynayle ilaa inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhintay halka tale inta ka badan ay ku dhaawacmeen rasaastaas ay ku rideen ilaamaha amniga dadkaasi banaanbaxa dhigayey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo shir jaraa'id qabtay waxa uu sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka tan iyo xalay la duldhigay ciidamo aada u xoogan oo ka socday dowladda federaalk soomaaliya loona diidan ay ka qayb galaan banaanbaxa silmiga ah oo ay sheegeen inay ku taageerayaan dadka laga barakiciyey dhulka dowladda xasan cali khayre waxa uu sheegayna wixii ka dhacay maanta ee degmada daynayle ee dadka lagu laayay uu mas-uuliyaddiisa koowaad qaadayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waxaan u tacsiyeynayaa ehelada iyo qaraabada geeriyoodeen dadka ku naf waayey maanta banaanbixii nabadeed ee ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynayle inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhimatay tiro kalena waa ku dhaawacantay waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto ehelada iyo qaraabadina samar iyo iimaan allah ka siiyo inta ku dhaawacantayna allah u boogadhayo dhacdadaasi waxa ay dhacday iyadoo dad soomaaliyeed oo dareenkooda cabiraya ay ku banaanbaxayaan degmada daynila banaanbaxaas nabadeed oo socda ay ciidanka dowladda madaxweyne xasan sheekh hogaamiyo oo maalmuhu u dhamman yihiin waxay huwiyeen rasaas aan loo aabba yeelin dadka khatarta ku galay meeshaas oo ilaahay ka badbaadiyey markhaatina ka ahaa waxaa ka mid ah xildhibaan faa'ise jeyta oo socotay goobtaas dadku ay ku dhibaatoobeen wiilna uu ku geeriyooday qaar kalena ay ku dhaawacmeen ilaa xalay waxaa ciidan dul yaallay dhammaan madaxda mucaaradka meel walbo ay magaalada ka joogaan ilaa saaka waxaa la soo kordhinaya ciidanka qof walbo annaga naga mid a oo isku dayey inuu albaabka ka baxana waxaa lagu horgooyey ciidan waxaana la khatar geliyey naftooda waa ayaan darra waxa dalkan ka socda waa nasiib darro sida dalkani uu qaruga sii dhacayo mas-uuliyad darrada iyo khatarta uu dalkani wajahayo waxaa ka mas-uulah madaxweyne xasan sheekh annagu waxaan u taagannahay nabad xasilooni deganaasho ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda
dhankiisa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo isaguna hadlay waxa uu sheegay in banaanbaxani uu soco doono ilaa inta laga helaya isbedel xoogan iyo sidoo kale doorashooyin heshiis lagu yahay waa kan asaguna isagoo arrimahaasi ka hadlaya marka hore waxaan u mahadcelinayaa saaxiibaday maanta ay soo diyaar garoobay inaan halkan ka bilowno mudaaharaadkii looga soo horjeeday dhulboobka iyo barakicinta shacabka soomaaliyeed oo kamid yahay wasiir cayinte sharax madaxweyne cabdinaasir wasiir saadaq iyo dhammaan xogeeye xiirey waxaan leeyahay runtii waa ayaan daro maantay waxaana lagu sameeyey annagoo diyaargarownay inaan qayb ka noqono mudaaharaadkii maanta loogu talagalay in lagu badbaadiyo loogu garab istaago loo maxaa la yidhaahdaa taageero ayaan rabnay inaan uga qayb qaadano oo garab istaaggaasna aan u muujino hase ahaatee dowladda soomaaliya ayaa sibaabaha loo istaagtay xaafadaheenay aan kasoo beelayn oo ciidamana soo ordhigtay saa darteed shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho waxaan leenahay waa ayaan darro in maanta naloo diido wixii aan xaq u lahayn oo ah banaanbax nabd- nabdoon oo salmi ah inaan kaga qayb qaadano oo aan ku muujino codkeenna garab istaagna aan u muujino dadka soomaaliyeed ee dayarta ah hooyada soomaaliyeed carruurta soomaaliyeed aabbaha soomaaliyeed iyo dhammaan qoysaska soomaaliyeed ee laga barakiciyey dhulkii dowladda hantidoodiina la boobay marka waxaan leeyahay mar kasta waa idin garab taagannahay sidaan horu caddaynana si kastaba haatee waxaa weli ay xaalad qasnaan ay ka taagan tahay magaalada muqdisho taas oo maanta qaybo ka mid ah ay ka dhaceen banaanbax ay soo abaabulayeen xubnaha mucaaradka iyadoo dowladda federaalka soomaaliyana ay si weyn uga foojigan tahay islamarkaana ay xadiday banaanbaxyadii ay qorsheeyeen xubnaha mucaaradka oo ay rabeen inay ku qabtaan ilaa laba iyo labaatan goobood oo ku yaala magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mucaaradku ay wadaan banaanbax hubaysan maxamed soomane ayaa inoo eegaya waxaa sii xoogaysanaya ismarwaaga xoogan ee ka dhex taagan mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya kaasoo salka ku haya mucaaradka bannaabi ay iclaamiyeen inay ku qabanayaan gobo kala duwan oo ku yaalla magaalada balse dowladda federaalka soomaaliya ee si adag arrintaas ay kaga dhiidhisay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay sheegtay inaan la aqbali karin dibadbaxyo hubaysan oo ay ku tilmaantay kuwa rabshado wata kuwaasoo sheegtay in mucaaradku ay qorsheynayaan inay ka dhegaan magaalada muqdisho sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay ku eedaysay mucaaradka inay abaabulayaan iska hor imaadyo hubaysan ayna jiraan ciidamo ay gudaha soo geliyeen taasoo dowladdu ay sheegtay inay tallaabo adag ay ka qaadaysa lana aqbali karin in gudaha magaalada muqdisho qallaaso amni laga abuuro dowladda ayaa sidoo kale waxay ka degtay in goobaha rayidka aan loo adeegsan karin abaabul siyaasadeed oo keeni kara xasilooni daro amni dowladdu waxay sheegtay in tani aysan ahayn muujin mas-uuliyadeed oo siyaasadeed balse ay tahay abaabul siyaasadeed oo rabshado wata kaasoo qalqalgelinaya nabadda amniga iyo nolol maalmeedka ku dhowaad afar milyan oo qof oo ku nool muqdisho sida lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta ee mucaaradka ayaa si weyn ugu kala aragti duwan banaanbaxa ka dhacaya magaalada muqdisho si kastaba hadalkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo laamaha maaka ee dowladda federaalka soomaaliya ee xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ay ka hor istaageen ilaa iyo dhowr goobood oo kala duwan oo ka yaalla muqdisho ay banaanbaxyay ka dhigaan taliyaha booliska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa digniintii ugu cusleeto u diray siyaasiyiinta mucaaradka wuxuu sheegay in hub culus geeyeen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho raggii mucaaradka ayaa hub culays geeyey meelo ka mid ah muqdisho waxayna qalqalgeliyeen amniga muqdisho ayuu yidhi macalin mahdi oo arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi sida aad la socotaan banaanbixii shalagala guddoomiyaha gobolka uu u iclaamiyey in lagu qabto stadium conis iyo wasiirka amniga waa waxaan sugaynay in banaanbaxaas ay shacabka soomaaliyeed yimaadaan xaq dastuuriyana inuu yahay banaanbaxu loona ogol yahay qofka muwaadinkaa ee aan dhib ka wadin meeshii loo asteeyana ku banaanbaxaya si amnigiisa loo sugo diyaar garoobay halkii laga sugayay in la banaanbaxo dad mas-uuliyiina ayaa markii gabal ku dhacay ciida sooma dad soomaaliyeed oo magaalada geesaheeda kale ah oo geesaha magaalada ah ciidamo hubaysan la dul tegay taasoo sababtay qalqalgelisay hooyooyin waayeela aabbayaal iyo runtii dad xanuunsan oo dhiikar iyo sokor qaba waxaan isku daynay inaan la tacaalno nidhaahno war hubka caasimadda ka caagan sharcigii xakamaynta hubka ee dhaqan galay ee golaha wasiirada ay ansixiyeenna waad jebiseen waxyaabihii dhaci jiray ee aada ogeydeen oo hore oo ka dhacay saldhiga warriili oo kale inay dhacaanna maraba ma rabno hay-adaha ammaanka caasimadda cid aan ahaynoo hub loo ogolyahay ma jiro hubkaa inaad dhigtaan baa laynka rabaa taas waxay gaartay ilaa xala sagaal saac sagaal saac ayaan isla garanay inay markii dambe gaareen in sagaalka saa markii saacaddu ahayd in la tago stadium conis isla markaas ayaan booliisku soo saareen taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa ka arkaysaan sagaal saac iyo toban saac inta u dhexaysa ayay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegayaan shacabku inay ka qaybgeli karaan banaanbaxaas loo asteeyey stadio conis lana ogol yahay qof kasta oo muwaadin soomaaliyeedana inuu yimaado cid ka hor istaagi kartaa ayna jirin intaas ay tahay waa ay diideen inay yimaadaan waxay ku talagaleen inay hub iyo fawdo la yimaadaan waxay ciidamada ammaanka amreen inaan hub iyo wax ka baxsan sharciga inaan lala imaanayn intaa unbaa jirtay cadaymaheedana waan la wadaagaynaa warbaahinta inaan tusino hubkii runtii bkm lama ogola seven lama ogola dhashiiko lama ogola hubka la ogol yahay waa baabuur aan aan liisgara baabuur ciidan oo aan diiwaan gashanayn oon lagu ogeyn qofka mas-uulkaana lama ogola sidaa la socotaan caasimadda waxaa ka dhacay qarax aada u weydeynaa ka dhacay gaari cabdibila oo ciidana lagu galay xarunta goti oo si aragtin loo ilaaliya lagu galay sidaa daraaddeed baabuuran diiwaan gashanayn oo system oo h sidaad la socotaan caasimaddan ammaankeeda ammaanka caasimaddan waxaa lagu gaaray in baabuur kasta oo maraaya la diiwaan geliyey qor kasta oo socdana la og yahay maxaa yeelay dadka aan la dirirayna dadka khawaarijta ee sumadda soomaaliyeed laynaya waa dad soomaaliyeed oo nagu jinsiya oo naga mid ah ehelo nala ah qaraabo nala ah taasaa waxay keentay in lais yidhaahdo macdamaa wakti dheer hay-adaha ammaanka ay ku faylgaroobeen hore ugu faylgaroobeen inay amniga halkaad naga dhegaysanaysaana waa radio wujar marka hore warka caalamka wararka ayaa sheegaya in maleeshiya dubaysana uu waran lixdan iyo sagaal qof ku dilayeen gobolka waqooyi bari ee dhibaatada ka taagan tahay ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ila amni ah ayaa sheegay in rag hubaysan oo xiriir lale maleeshiyaadka loo yaqaano kodeka ay weerarkaasi ka geysteen dhammaadkii bishii abril gobolka ituriya xaalada amni darteed ee deegaanka ayaa dib u dhigtay soo ururinta meydadka dadka la dilay sabtidii shalay ahayd howlgalka qaramada midoobey ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa ka digay mawjado weerar ah oo dhiig badan ku daadanayo oo ka socda bariga dalka kuwaasi oo si gaar ah loola beegsanayo shacabka reedka ah bariga kongo oo hodan ku ah macdanta ayaa muddo ku dhow soddon sano wajahaya colaado ay ku lug leeyihiin kooxo hubaysan oo kala duwan maleeshiyaad iyo ciidamada dowladda dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibidda caawin soo gaaray waanaga intaa warka waxaa idin akhrinayo anigoo cabdiqaadir ah sidaas iyo nabadgeliyo